ilaa markii ay puntland soo galeen maleeshiyadaasi ka tirsan ururka al-shabaab ee puntland ku dhawaaqday in xeebaheeda ay ka soo degeen adiguna dabcan mas-uuliyiintii v o eda u warrantay baad ka mid ahaydeen kadib waxaa lasoo bandhigay maxaabiis u badan dhalinyaro weliba da-doodu aada u yari tahay qaarkood warbaahinta guduhu waraysi ka qaadayna waxay muujinayeen caruur yaryar oo guryahoodii laga soo afduubay ama siyaaba aanay raalli ka ahayn ku yimid deegaanka maxaa iska beddelay fikirkii markii u horreeyey ee ay gobolka yimaadeen laga qabay iyo maanta oo iminka muddo ka soo wareegtay ee fikirkiina maxaa iska beddelay haddaad tihiin mas-uuliyiinta puntland